waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali golaha ammaanka oo ka wada xaajoonaya soo afjaridda howlaha ergada qaramada midoobay ee waddanka ciraaq ka howlgalaysay tiro ka mid a golaha ammaanka oo ay ka mid yihiin ruushka iyo shiinaha ayaa waxa ay taageereen shalayto khamiistii dalab bakhdaad ay soo gudbisay oo ku codsanaysay in la soo afjaro muhiimadda iyo howlgalka ergada qaramada midoobey ee waddanka ciraaqa ee yunaami la yidhaahdo sannadka soo socda bilowgiisa iyagoo codsaday in lasoo afjaro balse washington ayaan ilaa iyo amminkan qorshahaas taageerin cabaas kadim al fatlaawi oo ah ku-xigaha ergeyga ciraaq u fadhiya qaramada midoobey ayaa waxa uu ku celceliyey golaha ammaanka codsiga waddankiisa in uu yahay in lasoo gebagabeeyo labada kun labaatan iyo shanta marka la galo ergadanoo labaatan sana haatan jirsatay ergeyga ruushka fasili ayaa waxa uu isagu sidoo kaleete taageeray aragtidaasi isagoo sheegay ciraaqiyiintu buu yidhi waxay u diyaarsan yihiin inay iyagu xambaaraan mas-uuliyadda mustaqbalka siyaasadeed ee waddankooda wuxuuna intaa ku daray dhibaatooyinka haatan weli sii jira waxa ay u baahan tahay inaynan marmasiinyo u noqonin in qaramada midoobay ergadeedu ay sii joogto waddanka wakhti aan markaana la ogeyn dhankiisa ring shawang ku-xigaha ergeyga shiinaha u fadhiya qaramada midoobey waxa uu isaguna sheegay in ay tahay iyada oo ay ku guda jirto cusboonaysiinta sannadlaha ee ergada qaramada midoobey oo ay dhammaanayso wakhtigii loogu talagalay bishan mey aynu ku jirno waxaa laga maarmaana buu yidhi oo golaha laga rabaa in ay soo sheegaan qorsho la doonayo inuu damaano qaado ka bixitaanka tartiib tartiibta ah ee kumeelgaadhka ah ee sida dhibka yar u soconaya ee laakiinse wakhtiga ku eg iyadoo ay tahay in ergada qaramada midoobey ayna suurtagal u ahayn in ay ka sii shaqayso waddanka ay ku sugan tahay ilaa in ay markaasi waddankaasi uu aqbalo ama uu sii doonayo mooyeene ayaa ingiriisku waxay caddeeyeen iyo faransiiskuba inay taageerayaan isbeddelka dhanka ku saabsan ciraaq iyo qaramada midoobey mowqifka maraykanka ayaa isagu aad u qarsoonaa amaba aan la fahmin iyadoo safiiradda linda thomas ay iyadu ay sheegtay qaramada midoobay weli waxa ay tiri muhiimo iyo shaqooyin ayaa u yaalla waxay tidhi weli waxaa hor yaalla camal aad muhiim u ah oo looga baahan yahay ergadaasi inay gudato mana aynan ku dhufanin carabka arrintaasi waxa ay tahay waxay ku celcelisay kaalinta muhimka ee ergada qaramada midoobay u taalla qadiyadaha marka la joogo siyaasadda iyo sidoo kaleete taageeraha dhanka doorashooyinka iyo xoojinta xuquuqda aadamaha inkasta oo ciraaq haatan ay ku caddayd dalabkoodu in qaramada midoobey ay xoogga saaraan arrimaha ku saabsan dhanka dhaqaalaha oo keliya culaysyaha jira ayaa iyaguna lasoo muujiyey dhankeeda ergeyga gaarkaa ee xogayaha qaramada midoobey ayaa waxa ay gabadha la yidhaahdo henis blaskhart ayaa waxa ay sawirtay ciraaqa iyada oo ay u muuqato waddankii maalinkii ciidanka la geynaya labaatan sano ka hor weji kale yeeshay waxayna intaa ku dartay maanta waxaan arkaynaa bay tiri ciraaq ka hormarsan maalinkii la geeyey ciidankaasi laakiin islamarkaana waxay ka hadashay caqabadaha jira oo aan weli la xallinin sida arrimaha musuq maasuqa iyo kooxaha ubaysan ee aan dowladda la shaqaynaynin waxayna tidhi waxaan rumaysnahay in haatan la soo gaadhay wakhtiga waddanka lagu eegi lahaa horumarka uu gaadhay lana soo afjari lahaa aragtiyada mugdiga wata ee ciraaq ka jiray dhankiisa ergeyga jarmalka ee folker berets la yidhaahdo ayaa mar horeete waxa uu sheegay in ergada qaramada midoobey ee ciraaq inay kaalmayso u tagtay oo haysan jirtay wakhtiyada qaarkood toddoba boqol oo shaqaale ilaa sannadkii laadakunabaatanyosada inay u muuqato haatan mid aad u weyn wuxuuna ugu yeedhay ergadaasi inay bilaabaan inay muhiimooyinkooda ku wareejiyaan hay-adaha qaranka ee waddanka ciraaq ay leeyihiin iyo kooxda qaramada midoobey ee sida gaarka ah oo la shaqaysa dowladda si mas-uula oo weliba aad looga shaqeeyey oo si tartiib tartiiba iyadoo wakhtina lagu xidhaya isla ogol yahay buu yidhi ergadanoo golaha ammaanku uu diray labadii kun iyo saddexdii ayaa waxa ay ku timid dhisitaankeeda iyo geynteeda waddankaasi xukuumadda ciraaqa codsi ay ka codsatay qaramada midoobey in ciidankaasi la keeno waxaana la xoojiyey sannadii labada kun iyo toddobadii iyadoo mar walbana loo cusboonaysiiyey shaqadooda waxyaabaha ay qabtaan ayaa waxa ay yihiin ama loogu talagalay inay qabtaan in dowladda ay taageeraan waa ciraaqa sidii ay u xoojin lahayd wadaxaajoodka dhanka siyaasadeed ee baahsan iyo nabadaynta qaranka iyo qabashada doorashooyinka iyo arrimaha ammaanka waddanka lagu soo dabaalo
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho